wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa wafdigaasi uu kormeeray goobaha fatahaadda uu ka sameeyey webiga shabeelle gudaha magaalada jowhar wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gaaray magaalada jowhar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini-aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhowaan ku dhuftay magaalada ra-iisul wasaaraha ayaa jowhar ku tegay diyaarad helikobter ah maadaama waddada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen magaalada jowhar saddex jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen waxaana sare u kacay qiimaha maciishadda maadaama aanu magaaladu geli karin gaadiidkii badeecadaha geen jiray ra-iisul wasaaraha ayaa booqday kiliga cali shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo cabdirasaaq cali waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka magaalada jowhar waxa uu ka waramayaa dadka reer jowhar waxay uga dhigan tahay imaanshaha ra-iisul wasaare rooble maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahaada iyo maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadooda dhan ay soo wada gaareen waaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada sidoo kaleeto wadadii isu xirtay muqdisho iyo jowhar oo maciishadaha iyo qudubdaruuriga dadka kaga imaanaya magaalada jowhar ku nool saro u kacday waxyaabahaasoo dhan ayay dadka magaalada jowhar ku nool ay la daalaadhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan imaanshada wafdiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah ugu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka hirshabeelle khaasatan magaalada jowhar oo xaalad aada u adag ku jirto sidoo kaleeto safarka iyo booqashada ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso indhaha caalamka maadaama ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda uu imaaday taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada jowhar xaqiiqatanna waa arin aada maxaa la dhahaa ay usoo dhaweynayaan dadka magaalada jowhar ku nool waxaana rajaynaynaa insha allah booqashada ra-isul wasaaraha inay noqoto mid aada maxaa la dhahaa dadka reer jowhar culeseed ka saaran ay uga degaan intooda badan socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka shabeellaha dhexe haddaba dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada jowhar waa kan mar kale aqoon-yahan cabdirasaaq cali dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada jowhar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab waana wadada rajada laga qobay in looga baxsado magaalada haddii fatahaadda ay sii xogeysato xaqiiqatan dadka reer jowhar fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aada xun waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u axkiran tahay
wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadinimo ee ka jirta magaalada ila xogogaal ah ayaa u sheegay v o a in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha kasokow xaaladda fatahaadda magaalada jowhar inay qeyb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii hirshabeellada labaad taasoo sababtay in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka hirshabeelle gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne